militariga dalka israa'il ayaa sheegay maanta oo salaasa ah in ciidamadoodu ay la wareegeen gacan ku-haynta qasa ee dhinaca marinka rafax oo ah dariiq muhiima oo u dhexeeya kasa iyo dalka masar maalin kadib markii ay tobanaan kun oo falastiiniyiina ku amreen inay ka baxaan aaggaasi oo ay ka samaynayaan howlgallo duqaymo ah oo istaba jooga duulaanka israa'iil ayaa yimid kadib toddobaadyo ay saraakiisha dalka israa'il ku celcelinayeen in duulaanka rafax ay lagama maarmaan u tahay si ay u gaadhaan hadafkooda ah inay ka adkaadaan xamaas islamarkaana ay soo daayaan maxaabiista halka maraykanka qaramada midoobe iyo waddamo kaleba ay ka digayeen in duulaanka militari oo lagu qaado goob ay dadka falastiiniyiinta ah ee rayidkaahi ku badan yihiin ay keeni karto xaalad bini-aadaminimada ka baxsan ama masiibo madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub jose borrell ayaa warbaahinta la hadlayay waxaanuu yidhi waxaan ka baqayaa in arrintani ay mar kale keento khasaaro badan dhaawacyo rayidka soo gaadha iyo dhibaatooyin kale wax kasta oo ay sheegaan ma jiro mari nabdoon oo ku yaala qasa afhayeenka hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan bini-aadaminimada jenis lerk ayaa isaguna sheegay in israa'iil ay xidhay isgoysyada rafax iyo karim sholam iyagoo jaray marinkaasi labada dariiq ee ugu muhiimsanaa gaadhsiinta gargaarka bini-aadaminimo ee la geynayay qasa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka israa'il ayaa baraha bulshada soo dhigay qoraal uu ku sheegayo in tallaabada israa'iil ee rafax looga gol leeyahay sida ay u gaadhi lahaayeen hadafkooda ugu weyn oo ah soo furashada maxaabiistii ay gacanta ku hayeen xamaas iyo jebinta ururkaasi xamaas qabsashada marinka rafax ayaa kusoo beegmay ku dhawaaqistii xamaas ee isniintii shalay ee ay sheegeen inay aqbaleen soo jeedintii xabad joojinta ee ay ka shaqaynayeen waddamada qatar iyo masar xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka israa'il benyamin netanyahu ayaa isniintii sheegay soo jeedinta xabad joojintu inay ka fog tahay dalabaadka muhiimka ah ee israa'il laakiin in israa'iil ay u diri doonto dhexdhexaadiyeyaasha qaahira si ay u sii wadaan wadahadalkooda intii lagu guda jiray toddobaadkii lasoo dhaafay dadaalada lagu xaqiijinayo xabad joojinta ayaa sii xoogaystay iyadoo uu qeyb ka yahay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan oo u safray gobolka bariga dhexe marar badan sidoo kalena marar badan u sheegay xamaas in israa'iil ay samaysay tanaasul iyo in xamaas ay aqbasho soo jeedinta wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka iyo aqalka cad ee dalka maraykanka looga taliyo ayaa sheegay inay dib u eegis ku samaynayaan jawaabta xamaas xaaladda wadaxaajoodka xabad joojinta ayaa u muuqday mid aan saamayn ku yeelan doonitaanka qorshaha israa'iil ay ugu guuraysa rafax iyaga oo netanyahuna uu sheegay toddobaadkii hore in howlgalka rafax uu dhici doono haddii ay jirto xabad joojin iyo haddii kaleba war ka soo baxay isniintii xafiiska netanyahu ayaa lagu sheegay in golaha wasiirada dagaalka israa'iil ay si wada jira u go-aansadeen in israa'iil ay sii wado howlgalka rafax si ay cadaadis militari ugu saarto xamaas islamarkaana loo sii daayo la haystayaasha gacanta xamaas ku jira lana soo afjaro khatarta xamaas